Magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa lagu soo gabagabeeyay tartan kubadda cagta ah oo loo qabtay dhalinyarada cuslaatay ee afarta xaafadood ee magaalada. Tartankan ayaa waxaa ku guuleysatay kooxda xaafadda Cochin kadib markii rigoorayaal shan iyo afar ay ugu badisay dhigeeda xaafadda Xawatako. Agaasimaha guud ee Wasaaradda Dhalinyarada iyo Ciyaaraha Hirshabelle Yuusuf Cabdi Faarax, Gudoomiyaha Ururka Dhalinyarada Hirshabelle Cabdirasaaq Maxamed Cabdulaahi iyo Gudoomiyaha Ururka Kubadda Cagta Degmada Beledweyne Ismaaciil Cali Xasan iyo Bahda Isboortiska ayaa goobjoog ka ahaa munaasabadda koobka lagu guddoonsiinayay kooxda xaafadda Cochin. Gudoomiyaha Ururka Kubadda Cagta Degmada Beledweyne Ismaaciil Cali Xasan ayaa u mahadceliyay idaacadda Beerula iyo Wasiirka Dhalinyarada iyo Ciyaaraha Hirshabelle Maxamed Cayntee oo soo qabanqaabiyay tartankan.
waxaa galabta halkan ku soo gebgabeynay tartankii wasaaradda ay noo qabanaysay wasiir maxamed caynte waxaan leeyahay waxqabadka aad la timid isboortiska maalintaa timid ilaa hadda waa kaaga mahad celinaynaa waxaa ujeedaa halkan galabta in xiise ciyaar xiise aad u badan ay ka socotay waxayna ku soo gabagowday goolkulaad afar iyo shan waxay gooshi ay raacday xaafadda kooshin waa u hambalaynaynaa sidoo kale waxaan leenahay hambalya xaafadda xawataako idinkana waa dadaasheen insha allah waxaan rabnaa tartamanka inaan joogtayno wasaaraddana ugu mahad celinaynaa kaalinta ay ka qaadatay horumarinta isboortiska degmada beledweyne iyo waxqabadka muuqda oo maaragtay wasiir caynta uu la yimaaday radio beerula aada u mahadsantihiin mar kasta waxaad u taagantihiin horumarinta isboortiska degmada beledweyne waa idinka mahad celinaynaa kun iyo kown jeer aada u mahadsantihiin Agaasimaha guud ee Wasaaradda Dhalinyarada iyo Ciyaaraha Hirshabelle Yuusuf Cabdi Faarax ayaa sheegay in wasaarad ahaan ay sii wadi doonaan tartamada noocan oo kale ah
wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha waxaa farxad weyn waa maanta in tartankii oo maalmahan ka socday magaalada beledweyne oo si nabadan ugu soo gabagabaysmay runtii tartankaani midkiisa kalantaa weli magaalada lakama uusan dhicin mid aad u xiiso badan ayuu ahay waxaan rajaynayaa midka mid la mid ah inay wasaaraddan saana kula soo qabanqaabiso runtii farxad ayaanoo tahay aad iyo aad ayaan u mahadsantihiin kooxdii maanta ku guulaysatayna waan kaga mahad celinaynaa xaafadda kooshin waxaan u rajaynayaa guul insha allahu taala aad iyo aad wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha hirshabelle ayaa muddooyinkii u dambeeyey magaalada beledweyne iyo guud ahaan deegaanada hirshabelle ka waday tartamo loogu talagalay isdhexgalka dhalinyarada